waa mahadsan tahay weriye axmed saalixi weriye axmed cumar saalixi gudoomiyaha weriyaasha gobolka gado waan ku salaamayaa iyo idaacadda shacaalaha idaacadda markibleyba guud ahaan gobolku waa iska degan yahay markii laga reebo dhacdadii foosha xumayd oo shalay ka dhacday eedegmada baar dheere oo hadda aad ku sugan tahay waxaa leenahay intii dhibatay allah u naxariisto inta dhaawacaana allah u boogadheeyo oo ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka axmed buulle insha allah wuu ka kici wayna ka kicay dhammaantood laakiin niman iyo meelaha laga soo abaabulayba iyo waxaasoo dhan oo isku xiran shabakada isku xiran waxba u dhigi mayso halgankii ahaa in la helo jubbaland loo dhan yahay oo dadka reer jubbaland ay helaan nidaam ay samaysteen ayna ku wada raacsan yihiin inay helaan waxba u dhigi mayso iyagaan iska xorayno oo naf bina aadan iyo wax alla waxay daynayaan aysan jirinin oo maaragtay ku socda waddo khaldan oo waxay u dhimayso ma jirto annagoo og weliba ayaga in la adeegsanayo oo naftooda halligaya oo la-aanad ay dad maaragtay siyaasiyiin ah ay adeegsanayaan annagoo dareemayno og haddana halganka aan ku jirno oo ah in baardheer ay noqoto xarunta kumeelgaarka oo dib u xoraynta jubbaland iyo iyo galeelidda maamul loo dhan yahay oo jubbaland ka hirgala labadaba waxba u dhimi mayso insha allahu waana ka digtoonahay haddana wax weyn oo la dhihi karo khasaare badan baa dhacay ma jiraan intii dhibatay allah u naxariisto dadku waa dhimanayaa mar haddii halgan la gelayo oo dagaal iyo dib u xorayn iyo nimankaa in laiska dulqaado loo diyaar garoobo dhimashada way imaanaysaa waxaad dirirayso waa nin nafti halligaa wey marka waxaa imaanaysaa adiguna inaad dhimato isagana aad dhinac iska riixdo oo iska meelmariso marka guud ahaan gobolka intaan ka soconno iyo waxyaalihii ka dhadhaacay inahaasay ahaayeen dadkana waxaa leenahay maaragtay yaan loo dhaga nuglaanin waabsigelin waxa ay samaynayaan wa hadda maaragtay wax u dhibahayana ma ahan ummadaan reegadana way taqaanaa nimankan toddobada de waxaa xoreeyey ayagaa hose dadkan deegaanka ayadoona cid la kaashanayaan jirinin ayaga deegaankooda ayagaa ayagaa maaragtay xoraystay inta dhiman oo dariska nalaana waxaan rabnaa inaan xoreynaan rabnaa si aan u helno nidaam aan wada leenahay oo ummadda reer jubbaland ay wada leenahay taasaan doonaynaa taas way ujeedka u socda waa tahay suldaan gurey dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya ee ku sugan magaalada baardheere waxay ku andacoonayaan magaalada jubigeed waa iska deganaa wax dhib ma jiro ilaa muddo hal sana waxba kama dhicin nimankan mas-uuliyiinta gobolka gedo iyo siyaasiyiinta isugu yimid magaalada baardheere ee yidhi ciidan ayaan qoraynaa waxaan xoraynaynaa deegaanada ay xukumaan xarakada al-shabaab soo ma dhici karta in ayagaba ay soo jiideen dhibaatada islamarkaana dhibaato badan ee halkaa ka soo gaartay
maya waa maqlayo kuwa odayaal sheeganaya oo noocaas u hadlaya ninka noocaas u hadlaya waa nin la shaqaynaya shabaab baan dhihi karnaa sababtoo ah adoo siyaasi ah oo dan gaar ah leh dan adiga ku gaar ah leh inaad noocaa wax u turjuntoo tiraahdi gobolka dheembaa ku soo koray nimankaan gobolka madaxdiisi weye xamad buulle waa gudoomiyihii gobolka ugu fikra asagaa hogaaminaya iyo senatarka oo ka soo jeeda asagana gobolka haasatan degmada baardheere iyo madaxda kaloo la socotaba waa dad deegaanka oo gobolka joogay madaxda gobolkana wey baardheere ilaa doolow inta udhaxaysa magaalo tegin male buurur way tageen garbaare way tageen bulaxa way tageen luuq way tageen maaragtay waxaa doolow way joogeen marka lama dhihi karo ayagaa noo keenay marar badan bay gobolka maamulkiisa iyo madaxdiisa ay timi degmada baardheere hadda ka dhacayna ma jirinin laakiin hadda waxaa ka bedelan in la soo abaabulay baa ka bedelan oon ognahay meesha laga soo abaabulay baa ka bedelan axmed madoobe baabuurtii maantii dhaweyta uu bixiyey wey baabuurta baaraya lagu soo weeraray riritoasuuna laleeyahy waxa isagoo soo abaabulayna weeye mana gabanayno inaan sheegno waana ognahay wax kastoo dhagar ah ee uu samaynayana waa ognah sababtaa waxa naga dhexeeyaa waxay tahayba inaan asaga meesha ka wareejino isaguna wuxuu ku dagaalamayaa in aan maaragtay meeshiisa loogu imaano bu-aala aan la qaban wagina ma uusan rabinin bu-aala in la qabto sababtaa waxay u tahay xayndaab bay u tahay bu-aale bu-aala haddii la qabto macnaheedu waxaa weeye dadka reegadaa imaanaya kismaayo wey macnaheeda ama soomaalida deegaanka jubbaland oo dhan baa waxay helayaan xorriyad ay ku maamushaan nidaam ay leeyihiin ay ku hadlaan fikirka ay qabaan ay kaga hadlaan taasuu ka dagaalamaya weligiina taasuu qaba waxaa hadda la isugu yimidna waa dadka reer jubbaland oo dhan wax baana la isugu yimid hadday madax iyo siyaasiyiin iyo dhaqan iyo ciidan balahaayeen wax isugu yimid baanayna waa dadka deegaanka jubbaland oo dhan waxa uu ka dagaalamayana uu raba inuu laayana waa dadka indhergaradka oo doonaya in la helo jubbaland la wada leeyahay in la helo dadka doonaya inuu laayo marka arrintaa marka axmedna fariintaasaan u diraynaa aanusan maaragtay aanaan aanaan mogin waxa wuxuu samaynayaan ognahay anna lagula xisaabtami doono waktigeeda aysan waxba noo dhibi doonin haddii aan lidno abaabulka iyo howlgalka aan kaga jirno in la helo jubbaland loo dheeyahay la xoreeyo caasimadii jubbaland la xoreeyo dhulka ku hareeraysan oo ay nimankan haystaan uu xiriirka tooskaa la leeyahay sababtoo ah waxaad garanaysaa axmed kismaayuu joogaa weligood ma weerarayaan dhuxusha markuu gadanaya ayagaa dhuxusha bannaan ka soo guri jiray asna guduhu ka dhoofin jiray cashuurtuna waa ka dhexaysa marka dadka jooga jubbaland oo dhan waxoogaal bay u yihiin arrintaas laakiin dadka kale oo maaragtay siyaasiyiinta ama ka soo jeeda gobollada kale waxaa laga yaabaa inaysan xoogaal u ahayn laakiin annagu reer jubbaland baan nahay xoogaal baanu nahay intaa wax ka badanna waa xoogaa oo ku saabsan oo xiriirka isaga iyo nimankaa ka dhexeeya marka laba iyo nin laba nin iyo saddex nin iyo afar nin iyo nin iyo waxaasoo dhintay midna u joogsan maayo halganka raggu waa dhimanaya gobonnimadu waxay ku baxdaa geedka gobonnimada layihahdo rag dhiiggiibuu ku baxaa marka inaan dhimanno oo u dagaalanno oo rag naga dhinto oo ragna ku naso caada rageed buya weligeedna way jiri jidhay waana soconaysaa haddii alle axmedna waxa uu rabo waxaa weeye rag dhiiggii inuu harsado wey anna rag dhiiggiina wax ku horeynaa rabnaa marka insha allahu kuwa nooca haddaas nooca haddaad fiiraysa u hadlayo oo le ee ragga qaara dhib noo keenay waa rag lalaayay oo madaxa laga haysto oo dhibaato loo geystay oo la garaacayay marka kuwaas waxaan leenahay waxaa loo halgamayo in laydin dulqaado maskaxiyan in laydin xoreeyo wey maskaxiyan iyo jir ahaan iyo caafimaad ahaan iyo dhaqaal ahaanba nimankaa dadka way u goysaana in laydin xoreeyo wey waxaa la raadinayo ogolaada marka inaad ka qayb qaataan halganka ogolaada inaad wiilashiina keentaan ogolaada inaad kharash ku bixisaan ogolaada inaad jeclaataan halganka ee isugu yimaado maaragtay xorriyad buuxda oo aad leedahay oo aad meel kasta ku mari kartid oo xoolahaagaa ku dhaqan kartid oo saa rabtaa u hadli kartid inaad hesho oo wax kaas maaragtay dadkaan wakiilku ah oo dowlad iyo maamul la dhisay representative ku ah in la helo waxaan raadinayna marka waxaa ma diidan yahayna waa intaas marka insha allah waxaan leenahay kuwa odayaasha ah oo noocaas u fakaraya oo maqlaya ayagoo ka hadlaya degmada baandheere waxaan leenahay waad habuubsan tihiin odayaal badtiin magac baad ku leehay deegaanka dib isu dib uxisaqla ku soo noqda waddada saxda yaan maaragtay aan balaayaha idin gacala idin lulin meel aan ay ahayna aada waxaa is leenahay wadda khaldan baad haysaana ka soo laabta waa mahadsantahay intaasaan ay kuwaasna oranayaan waa tahay suldaan guray su-aasha kale aan jeclanaan ku weydiiyayaa waxay tahay waxaad ku celcelisay in xiriir uu ka dhexeeyo xarakada al-shabaab iyo axmed madoobe axmed madoobe sidaan la socono ciidamadiisa jubbaland ee uu madaxda u ahaa jannaay cabdalle waa tii dhowr maalmood ka hor adii toddobaad ka hor weerar ka dhacay aaggaasi ilaa iyo dad badan oo labaataniyo ku dhawaada lagu dilay gaadiid badanna laga qabsaday raashin badan iyo hubna lagala wareegay marka haddii xarakada isaas u shaqaynayso islamarkaana qaraxii shalay ka dhacay magaalada baadhir ee qiratay in ayada ka dambaysay marka axmed madoobe se ayuu xiriir ula yeelan karaa asagii laftiisaaba dhibaato ay soo gaartay wax dhibaato oo soo gaartay male waxa uu laayay waa ciidamadii dadka maaragtay deegaanka oo ahayn asaga kuwa ku beesha aan ahayn wey waxa la laayay waa saara ugu talagalay meel cidlaha oo lixdan kilomitr kismaayo u jirta lixdana u jirta meesha uu geeyey facebook uga oday cagfaafantagaboola uga oday uu ku cadhiyey waana siin weye baabuurtaas inuu ku wareejiyo ayay ahayd macnaheeda axmed ma ahayn ninkaa nin dhagar badan weeye nin xarakaa weeye nin waxaa soo maray oo dhibaatadan oo dhan soo maray weeye qaabka hadda uu joogana si caadi ah uguma wareejin karo masaakiinta oo deegaanka oo minoritiga uu ka dhigtay intuu soo ururiyo meel ku xareeyo inuu gareedkana u geeyo iyagana lalayo baabuurtana ay qaataan deertana dadka ay ku laayaan weeye isaguna hadda waxaad moodaa inuu kasii duuduubanayo kismaayo adiga arkaayo dhulkii o dhan buu gatay adiga arkaayo jasiiradihii buu garanayaa meel uu reebay male inta hadda u xaraysanna oo gurigiisa ku xaraysanoo baabuurtaana hadda musalaabtuu geynaya ayagana marka taas waa wax cad oo muuqdo wey xiriir ay ka dhexeeyaan waxda qarsoon oo soomaalida dhammaan meel kastoo joogta soomaalidu way ogtahay axmed inuu kaa dhexeeyo xiriir laakiin dadka maaragtay aan garanayno u qabo inuu madaxweyne jubbaland yahay kuwaas wey kuwa uu khaldaayo laakiin soomaalida waxgaradka iyo siyaasiyiin iyo aqoyaanku ogyihiin salaamku siinaya axmed waa ninkaad ogeed oo dhuxusha gadan jiray haddaynan xiriir ka dhexaynin nimankan aysan dhuxusha banaanka ka soo qaadaynin oo kasoo garanaynin sidee looga dhoofin jiray degada kismaayo looga dhoofin jiray inay sheer ku leeyihiin degeda kismaayo inay sheer ku leeyihiin xusha la soo qaadayo oo duurka laga soo gubahayan ayagu ay soo gubaan oo dadka gubahaya ay sheer ku leeyihiin ama ayaguba soo soo gubaan laftoodu dabeetana kismaayo la keeno la dhoofiyo dabeetana sheer ay ku leeyihiin axmedna uu ka qaato sheerkiisa ayaguna ay sheerkooda ka qaataan qofkii miskiinka ah ee xusha lahaana lafa yar la siiyo waxaad garanaysaa marka xiriirkaas inuu ka dhexeeyo waxaad garanaysaa magaalada uu joogo kismaayo waa magaala iska dayacan weeye weligood ma weerin marmar uu asagu qolo qolo meel ku shiraysa oo uu rabo inuu laayo sidii hoteelka cascasir oo kale qoladii ayaan ku shiraysay wayaashi lahaa iyo aqoonyaanada oo ku laynayay mooyaane oo markaa saacdo ka hor lagu yidhi madaxweynihii baa imaanaya hoteelka oo ciidana securitygiisa la keenay markay inta yimaadeen dhexmamareer fiirfiiriyeenna saacdo kadib ama daqiiqada kadib la qarxiyey dadka meesha ku jiray marka axmed markuu asagu rabo inuu kismaayo wax ku laayo uu keensadaa ciidankiisayna ka mid yihiin meel fog kama yimaadaan marka ahmed iyo xiriirka nimankaas ka dhexeeya waa waxyaalo badan oo caddayn loo hayo weeye ama cod ha noqoto ama qaabka wada shaqaynta ha noqoto marka ciidankan hadda aad leedahay wuu laayana waa lagu laayana waa ciidanka ka soo jeeda deegaanada oo aan beesha ahayn asaga oo uu bahdilay oo uu gumaysto ousan mushaar siin oo uu laayo oo mar walba ayaga u diro weeye si ay gaadiidka looga qaataan qoryaha looga qaataan magacooda waxaa la yidhahdaa idil ama idaa baa la yidhahdaa magaca ciidanka laftiisa waxaa loo baxshaba idil ama idaa sababtoo ah kuwaasna waa dilayaan asaguna waa dilaya midka marka wala u roon ma jirto magacaasayba leeyihin ciidanka leeda meesha lagu laayay ciidamadiisana ma ahana waa ciidamada magacaas la baxay oo idil ama idaa la yidhahda magarad marka axmed waa ku talagalay hawshaan ciidankaasna in hubkooda uu wareejiyo kuwa hadda u harayna labaatameeyo qori baa u haray oo baabuur ah labaatan dhawaqa qaat labaatameeyo kalena u haray iyagana wuu geyn doonaa haddii alla laakiin nasiib darra waxaan ka xunnahay in gaadiidkaas ee cashuurta dadka iyo maaragtay dekada laga galay inuu ku wareejiyo amiyada inuu ku wareejiyo taas weye midaan rabna aada uga xunnahay waa tahay suldanguri ugu dambeyn maadaama falalkan ay soo lalaabteen sida qaraxii lagu dilay taliyihii nabadsuguda ilaa hadda wax raado lahayo ma jirto tii ka dhacday maxamed aweys lagu dilay sargaalkii u sarreeyey ciidamada baled xaawo tii u dambaysana baabuur soo baxay oo si u soo socday gurigii ay madaxda ay deganaayeen isku qarxiyey soo lisma odhan karo arrimaha ammaanka mas-uuliyiinta gobolka aad bay uga jeefaanoo way liitaan
ma liitaan meel kasta oo la joogo caasimadii soomaaliya oo xamar ahayd baa gubanaysa xalay degmadii warigilay degmadii xafiiskii xaruntii degmada iyo saldhigii degmada saakaar hortii bay galeen muddana afar gaaro oo qaraxaya la galeen waa caasimadii dalka ninkan waa niman argagixisa meel kastana way joogaan meelay qarxinayna joodanka caalamkiisay qarxinaya waddankan aan joogay qarxinaya meel walbay qarxinaya nin raba inuu isdilo wey dagaalkuna waa ku socdaa iyo taxadilka marka meelaha ugu ammaan badan bay gobolka gada ka mid tahay example waa dhalinya barmar dhaca wey markaas marra sheego wey laakiin hadda wadaagtay gaariga kan gaari aan xamadu karim buu ahaa muddo ilaa hal kilomitr gaarigan laga soo dirirayay oo markii dambe iyo qasabtay isagoo taageeradii ka banjaray in gurigii uu soo galo uusan dad dhax u geysa dadka dhintay banaanka uu kusoo ku soo laayay wasirtii difaacaysay ee guriga iyo madaxda waalidiinaysay ay ku dhinteen uu gurigii galay isaga oo aan maaragtay taageeradii hore laga soo banjiriyay macdama ahayn xabadda yarkaa iyo xabadaha beeka amka aysan karinin marka dheer baa lagu hayaa gobolka waxaas dhihi karnaa waa gobolka gobolada soomaaliya gobolka ugu amni badan markii loo eego nimanka dhagaraad dhagartooda aad buu maaragtay looga shaqeeya hay-adaha amniga gobolku aad buu maaragtay taxadar badan u yahay inkastoo markii bakaal dhintay kadib habaca u yimid iyo maaragtay faragelin iyo kala daadsanaan ay yimaadeen taasna ay ugu wacan tahay ninka u ah hogaanka oo hadda loo soo bedelay meesha ayaa wuxuu yahay in maaragtay jilaacsan oo sidii ninkii oo kale in adag oo wada shaqayn gobolkiina kala dhexeeya aysan ahayn bulshadiina dhexgal badan aan ku lahayn si loo ogaado wixii jiraba maaragtay cos markaa tahay hay-adaha amniga waxaa lagama maarmaana bulshadana dhexgal ku leedahay oo bulshadaad saaxiiba tahay oo bulshadii aad ku dhex jirto laakiin haddii bulshadiiba aad cadow ka dhigato waxaad sahlanaanaysa in waxaad wax xoga aad weydaba inaadan wax xoga cadowga xogtiisa baadan helin baa sahlanaanaysa marka ninkaas oo is leeyahay bulshadausan ku xirnayn ama xog maaragtay raadinta bulshada iyo xiriirka bulshada la leeyaha liita aan leeyahay waa keeni kartaa arrimaha hadda soo yara kordhahaya laakiin dhanka kale markii loo eego gobolku wuxuu ka mid yahay gobollada ugu amnisan dalka soomaaliya oo ay ku nool yihiin